waxaa goordhoweed noo suurto gashay inaan wareysanno madaxweynaha cusub ee galmudug ee lagu doortay magaalada dhuusamareeb axmed cabdi kaariye qoorqoor sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada dhuusamareeb kula xiriirtay waxaana ugu horeyn weydiistay sida uu u arko doorashadiisa bismillahi alxamdulilah salaatu wasalam ala rasuulilah saare waa mahadsan tahay adiga iyo tiimkaada p o a doorashada nala doortay adduunka o dhan baa lagala socday doorasho muddo hawl soo socotay oo dheereed bay ahayd geedi socod nabadeyn diyaar garoow baarlamaan maaragtay wakti soo maray ayay ahayd oo la ogsoon yahay marka waxaan sida ummadda soomaaliyeed aragto dhib baan u aragnaa oo ah inay si xor iyo xalaal ah doorashada ku dhacday ku qabsoontay aragtidaan ka qabnaa waa midaas soomaalida ka wada qabto oo tisaxraayada
dadka qaar ayaa waxa ay ku doodayeen in doorashadaada oo si dhib yar u dhacda wakti yar gudihiis intii ay socotay waktiga doorashada iyo sidoo kaleeto hadalhaynta ugu badan ee maalmahan musharaxiin xataa iscasilay in aad ahayd musharax dowladda ay gacan siinaysay oo sidaas xilka ku helay kuwaas maxaad ugu jawaabaysaa aragtidaas
marka hore inaan cidna u jawaabo ma rabo waa tabashada iyo in laga sheegtahay waa waa wax isu jiri jiray waana jiri doontaa aniga inaan xilka isu sharaxo xaq baan uleeyahay sanad iyo wax kasii badan baan musharax ahaa oo u taagnaa inaan dawladda xiriirka leeyahay iyo wada shaqeynna sharaf bay ii tahay anigu maihi dadka oo khilaafyada iyo qalabaasaha ka shaqeeya anigu maihi laygumana yaqaan mar walba dawladda iyo wadashaqeynta iyo dowladnimada soomaaliya hore loosii wado hore loosii qaado ayaan ka shaqeeyaa una taaganahay marka dawladda inaan wada shaqeyn leenahay inaan wasiir ahaa ka tirsan xukuumadda igama igama reebayso maxmed caqabadna kuma ahan xaqa iyo xuquuqda aan uleeyahay inaan galmudug ku taago amaan hogaankeeda usoo istaago marka darasaskan iyo hawshiisana sideed bilood socday maalin maalmaad kuma dhicin dhib yarna kuma dhicin wakti dheer soo maray dibshiisyaa la sameeyey baarlamaan la xumaa la sameeyey waxaa la sameeyey muddooyin dheer oo baarlamaanka kabacdi xataa lasii sii jiitay dalfaraska oo waxyaaba fara badan laisku eegayaba laisku xalinayay ugu dambeynna maanta ay tahay labadii bisha labaad labaatan iyo labaatan ay soo dhamaatay madaxweynihii madaxku-xigeenkii in la doorto horena uga sii horeeyeen guddoonka baarlamaanka oo laga wada qayb galay si og tahay dhammaan dhinacyada oo dhan ka wada qayb galeen tartanka laga wada qayb galay baarlamaanka laga wada hambageeyey taana laga wada ahaa waya waxaa jirta in galmudug ay qaybsan tahay oo dhinacyada ahlu sunna markii la fiiriyo dhinaca kaleeto ee ayagana mucaaradka qaarkood ay taageerayeen musharaxiintii sheegay in adiga dhinac dowladda ay ku wadato oo aad sidaasi xilka ku raadinayseen dhinac ay yihiin dhinac uu xaaf yahay oo madaxweynihii hore ee galmudug uu yahay marka dhinacyadaasi oo dhan oo kala jeedjeeda ayaa galmudug maanta jira iyo adigoo xataa hadda dhinacoo timid dabcan marka sideed u aragtaa darafyada galmudug iyo siyaasadda cakiran ee dhankaasi
waa mahadsan tahay walaashay hor aan ku saxo anugu ka dhinac ma ihi baarlamaankii galmudug lageeda heshiiyey madaxweynihii hore galmudug walaalkeyga axmed du-aale geelle uu qayb ka ahaa habkii lagu soo fulay iyo odayaashii iyo ciddii uu kala shaqeynayay wasaaradda arrimaha gudaha ahlusunna waljamaaca ay qayb ka tahay oo baarlamaanka hadda maanta meelna bootay ay qayb ka tahay lagu heshiiyey dhinacyada oo dhaneed ay ku ku wada ahaayeen heshiis ayaa annagana doortay doorashooyinka iyo kala aduwaanshaha siyaasadeed iyo wax kasta oo arrimaha ka jira kala aragtiya haddii aad la socotay maantaan sheegay muddadii si kooba lagu sheegay waan la fariisanaynaa waan la heshiinaynaa geed walba iyo goob walbaan waa ugelinaa waan isqancanayna insha allah cid kasta oo u aragta in wax naga waxxalaysan yihiin ama waxsi yihiin wixii ay u aragta in wax qaldan yihiin waxa oo xalka waa waa in la wada hadlo waa in la wada fadhiisto waa in la wada dhamaysto iyadana diyaar aan unahay meel walba iyo goob walbay tahay insha allah waa u gelayna waayo isla sidaasi dhankeeda haddaan wax kaa weydiiyo xaaf wuxuu sheegay barnaamijkeena wicitaanka uu u sheegay dhegaystaha in uusan ku qancin wax kastoo dhuusamareeb ka soo baxa sideed xal ugu raadinaysaa dhinacaas inkastoo tira hadda waa waxbaan xalinayaa oo dhinacyadu waa la fariisanayaa xal waxaa laga raadiyaa walaal cid aan isku qanacsan haddii la isku qanacsan yahay ama lawada qanacsan yahay dee waa waana xalka xalla in raadiyo loo baahanyaa ma jiro marka waxaa malaya inay ku jirto ama ay ku kooban tahay kala aankuduwaansho dii jiro doorashooyin haddii ay jiraan dhammaanta uga cadaynay inaan diyaar u nahay inaan si sida ugu haboon iyo diyaarka ugu badan inaan ku bixino insha allah kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee galmudug axmed cabdi kaariye qorqor oo u waramayey sahre cabdi axmed